faahfaahino dheeraad ah ayaa kasoo baxaya khasaaraha nafeed ee ka dhashay mudaaharaadyo hor leh oo ka dhacay dalka kenya kuwaas oo looga soo horjeedo xukuumadda nairobi hay-ad sheegta inay u dooddo xuquuqda insaanka oo ka howlgasha dalka kenya ayaa waxa ay shaaca ka qaaday in ugu yaraan soddon iyo kow ruux ay ku dhinteen dibidbaxyada halka in ka badan boqol iyo toddoba ruuxna ay ku dhaawacmeen hay-adda ayaa sidoo kale sheegtay in ay jiraan dad la qafaashay oo aan la ogeyn meel ay jaan iyo cirib dhigeen war-saxaafadeed ay soo saartay hay-addan ayayna ku sheegtay in laba ruux la afduubtay maalintii isniinta ee lasoo dhaafay booliska dalka kenya ayaa lagu eedeynayaa in ay si bareer ah u tooganayaan dadka mudaaharaadayaasha ah kadib markii uu wasiirka arrimaha gudaha ee kenya toddobaadkii hore u sheegay booliska inay toogtaan qof kasta oo usoo dhowaada saldhigyada booliska oo ka mid ah dadka dibidbaxyada dhigaya si kastaba ha ahaatee xukuumadda nairobi ayaa wajahaysa xaalad aad u daran islamarkaana ciidamadeeda ay ilaa iyo hadda xakameyn la-yihiin awoodda mudaaharaadayaasha ee marba marka ka dambeysa sii xoogeysanaya iyadoona laga cabsi qabo in ay xukunka ka tuuraan madaxa haatan ku fadhiya talada dalkaasi william ruto